Maamulka dowlada hoose ee degmada Gaalkacyo ayaa wada ololaha buufinta iyo ka hortagga kaneecada. Ololahan oo lagu buufinayo meelaha biyo-mareenada iyo goobaha qashinka yaala ayaa laga sameynayaa xaafadaha iyo deegaanada u dhow Gaalkacyo. Mid ka mid ah maamulka dowlada hoose ee degmada Gaalkacyo ayaa ka warbixiyay bilowga ololaha iyo halka uu marayo.
Bismillahirrahmanirrahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaah baa mahad iskale nasku kaahi karin goobta tan waxaan rabaa inaan meeshan ka salaamo guddoomiyaasha xaafadaha sida Mudane iyo xaafadda Horumar iyo Garsoor oo halkan igula sugan iyo waaxda warfaafinta iyo dhammaan saaxiibada meeshan jooga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu caawa waxaana joognaa xaafadda Garsoor oo aanu ka samaynayno buufinta cayayaanka iyo biyaha wasakhaysan hagaajintooda kana socdeen hamiinada magaalada Gaalkacyo oo ay ugu horreysay xaafadda Horumar oo garabkeeda taagan yahay guddoomiyaheeda oo ka soo shaqaynay hamiinada ilaa saddex hamiin shaqadu ka socotay laba hamiinna waxay ka socotaa xaafadda Garsoor sidoo kaleeta xaafadaha kaleta waa u gudbaynaa reer Gaalkacyo waxaan rabnaa biyaha wasakhaysan oo goobaha yaalla maadaama meelihii ay mari jireen ay ka xirmeen waxaanu rabnaa inaan iskugu darna laba shaqo sidii loo bixi lahaa shaqadeedana inaan qabanno ilaah idankiisa ciyayaankana aanu ka dilno waxaanu u xil saarnay kabaniga la deegaan dhowr oo ah kabani loogu talagalay teeriya kasoo shaqeeya muqdishona ka shaqeeya halkaana aan u xil saarnay ciyayaanka iyo biyaha wasakhaysan inay hagaajiyaan oo kabani aan aad u baraaweynay xaqiiqdii tayadiisana looba u yahay aana aaminsannahay shaqadaas insha allahu inuu ku filnaa doono waxaan rabnaa reer gaalkacyo iskugu taga biyaha wasakhaysan soo sheega waxaanu rabnaa dowladda hoose qofkii biyo wasakhaysan meel ku ogsan ha soo sheego inta badanna annagaaba gacanta ku hayno gaarsiina aad iyo aad aa mahadsantihin salamu calaykum waraxmatullahi barakaatu